Barashada xirfadaha dhar tulista, qurxinta dumarka iyo sidoo kale dhar kariska ayaa ah xirfadaha kala duwan ee hablaha bartaan. Haweenka ku nool magaalada Duble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa bilaabay inay bartaan farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan, iyagoona raba inay mustaqbal ka samaystaan xirfadahaasi. Magaalada Duble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waayadii dambe waxaa ku soo badanaya gabdhaha baranaya habka naqshadeynta dharka, qurxinta dumarka iyo farsamooyin kale. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah haweenka macallimiinta ah ee hablaha bara farsamada gacanta, iyagoona ka warbixiyay waxyaabaha ay baraan dumarka.
Magacayga waa Zahra Cabdikariim Xare. Wallaahi waxaa igu kallifay waxaan arkay haween badan oo u baahan baahi badan oo hadda aan u qabno. Waxaad arkaysaa gabar rabto iyadoo xaafadeeda joogto in ay uga ciilbaxdo gabdhaheeda ama familkeeda ama walaalaheed. Waxaa kaloo arkaysaa gabar rabto in ay wax kusii qabsato xirfadahaas ay baranayso anfacayso. Runaantii baahiyo badan baa hadda loo qabaa. Waxyaabaha aan baro hablaha waa qurxinta dumarka. Qurxinta dumarka haddii la dhaho waxyaalo fara badan baa soo hoosgeli. Hadday noqoto xinihii ama cilaankii, hadduu noqdo is dhaqdhaqi kale, hadduu noqdo makeupkii, waxyaalo fara badan baa soo hoosgeli. Hal iyo laba iyo saddex toona ma ahan. Hadda meeshayda waxaan baraa ama aan bixiyaa xirfadda makeupka iyo xirfadda cilaanka.
Wallaahi hada cilaan waaye waxa hada kaliya meeshan lagu hayo cilaan hada la baraa ardayda marka cilaankaan ku barnaa tima hagaajiska waa lagu baraa waxyaalahaas kale aan isku haysanaa. Wallaahi faa'iido faa'iido aad u weyn sababtoo eh gabar yar oo reerkooda aan waxba haysanin maxay ahaydee jecel inay gabdhihii la mid noqoto oo gabdhihii wixii xiranayeen oo kale xirato sidii gabdhihii u labisanayeen oo kale u labisato oo gacanteeda inay wax ku barato hadhow afar qof saddex qof oo kale ay u saaraysaa lacagta ay ka heshay dib ay reerkooda wax ugu celisay iyo wax iyada isku anfacday noqon.